kulanka oo aan dhexay wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya iskaashatada beeraleyda iyo shirkado abuurka gadow ee beero yakudhii xarunta wasaaradda beero iyo waraabka intuus kulanka dareeri way ballunkudowhay sidii la hormari lahay beero dalka iyo saasaatow sidii la dhiirigeli lahay beeraleyda hasaarasa dalagyada nooyasha shalduwan ee dalka kubahow iskaashatada iyo beeraleydiiyo weybaya umahadnagana wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maaree dadaalka us-angajara sidii us-an garab suruuma lahaaya walnaan loqo badan lahaaya caqabado iyo weliba duruufo adag eeyo la tacaalahayaan beeraleyda soomaaliyeed waxaa fududeeyana waa waxa weeye maareeye oo maaragtay waxyaalaha ay dareemayaan mar kasta u taagan sida bacriminta isbaarooyinka inuu dalagu soo gaaro suuqyada haddana maanta mid kale oo farxad le ayay kusoo dareen oo ah in loo soo celiyo kayjigii waxa weeye kayjigi wuxuu nagu hayay culays badan dhibaato badan ayuu nagu hayay in la sameeyo miisaan in waxna lakaga gato miisaanna waxna lakaga qaato ayadana waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan ha la soo celiyo haddana aad tidhi masajkii beeraleyda aada qaaday aada gudbisay horta waa ku mahadsan tahay shaqada wanaagsan runtii aada qabatay oo ahaa kow in la qaado culayskii saarnaa filtriserka iyo shuruucdan oo afarta ah wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maaree ya sheegay in wasaaradda beero iyo waraabkiiy sii wada doonta dadaalada iyo kataayaraasa beeraleyda soomaaliyeedda qorshahayaga waxaa ku jira waxaanu u xil saarannahay inaanu kordhinno cuntada dalka marka dalag kasta inaanu badino waa mas-uuliyad baa naga saaran wax kastoo la beeraayo laakiin waxaanu leenahay waxyaalo target crops waanu doonayno meelo gaara inaanu gaadhsiino sarbalas ama amaanu badino sarbalas maybe inaana waqti badan gaadhsiin karay laakiin inaan badino beeraleyda toddobadaa dala ka shaqaynaysa meel kastay joogto tiro koobno wixii uga soo go-a higtarka ogaano wixii aan ku biirin karnana isku dayno toddobadaa dalag afar ka midii waa waxa la cuno saddexna waa hadda markaan toddobada leeyahay kuwa kalena waa waa sidii umaan shaqadii kulli waa wadnaa laakiin breshar gaaran aan isku dayna inaan saaro oo xoojino waxaa ugu horeysa dabcan galleyda iyo haruurka iyo digirta iyo bariiska jooha waxaan isku dayaynaa afartaas taarget baynoo yihiin inaan kordhinno beraleydana u dhowaano waxay rabaan isku dayno inaan ka caawino wasaaradda beero iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya sii wada doonta dadaalada iyo ka taageerayta beeraleyda soomaaliyeed iyo ina diiradda saara sidii lagu hormari lahay walhasaarowka beero iyo weliba la dagaalanka caqabado hor caqabado horsurun horumarka beero dalka